فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhuwaxa wareysiyada oo xilyadan oo kale aad kala socotaan idaacadda alfurqaan qodobada caawa barnaamijkan idinkugu soo gudbi doona waxaa ka mid ah in ka badan labaatan askari oo burundi iyo kuwa dowladda federaalka isugu jira oo maanta lagu laayay dagaalo maalin barkii qaatay oo ka dhacay shabeellaha dhexe faahfaahin ayaan dhacdadaas idinkaga haynaa maxay tahay sababta uu abwaan cabdilwaaxid gamaadiid al-shabaab ugu biiray nin baa laga sheegay nin aqalkiisa hor fadhiya lama yidhaa goormaad geli marka aqalkaygii ayaan hor fadhiyaa taasi waa taa waxaa intaa ii dheer dee
waxaan idiin soo gudbi doonnaa waraysi gaar ah oo ay warbaahinta islaamiga alfurqaan la yeelatay abwaan cabdilwaaxid gamaadiid oo soo gaaray wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya machadka faallooda arrimaha milatariga iyo amniga oo fadhigiisu yahay dalka maraykanka oo qiimeyn uu sameeyey ku sheegay in mandiqada geeska afrika ay ka qarxi karaan loolanno milatari oo aad u adag warbixin ayaan idinkaga haynaa warkii caalamka iyo xubintii caafimaadka ayaa sidoo kale barnaamijka qayb ka ah
فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي
waa hagaag gaca oo ah habeenimo talaada ay soo galayso taariikhda hijiriyadan ay ku beegan tahay sagaal iyo tobanka bisha afraad sannada kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada oo ku aastaysan koob iyo labaatanka bisha tobanaad labada kun afar iyo labaatanka qodobka ugu horeeya ee barnaamijka dagaalo culus oo maalin barkii socday islamarkaana lagu laayay ciidamo ka tirsan kuwa burundi iyo kuwa dowladda federaalk ayaa maanta waxa ay ka dhaceen deegaan ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe dagaalada oo ah kuwo culus ayaa waxay u dhexeeyeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo dhinac ah iyo ciidanka burundi iyo kuwa dowladda federaalka oo dhinac kale ah wuxuuna dagaalka soo bilowday maanta duhurnimadii iyadoona uu soo gaaray caawa maqribkii waxa uu dagaalkan yimid ka gadaal markii ciidanka burundiyeeska iyo sidoo kale kuwa ciidanka dowladda federaalka ay weerar kusoo qaadeen ciidanka mujaahidiinta oo ku sugan deegaanka yaaqle waxaana dagaaladaasi lagu dilay sidaan xogta ku helnay sagaal askari oo isugu jira burundiyees iyo ciidanka dowladda federaalka waxaana lagu dhaawacay saddex iyo toban kale dhanka kale gobolka shabeellaha hoose waxaa caawa ah wararka naga soo gaaraya ay sheegayaan in howlgal ciidamada mujaahidiinta ay ka fuliyeen gudaha magaalada afgooye ay ku dileen aadan geelle oo ahaa askari ka tirsanaa ciidanka dowladda federaalka
فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waa hagaag dhegeystayaal qeybaha hore ee barnaamijka dhuwaxa wareysiyada ayaanu ku guda jirnaa qodobo kale ayaa idinku soo maqan oo ay ka mid yihiin wareysiga idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan la yeelatay abwaanka soomaaliyeed ee abwaan cabdilwaaxid gamaadiid balse markaan waxaad ku soo dhowaataan warkii caalamka waxaa inoo soo jeedinaya cabdiraxmaan beder
cabdisamed cabdulaahi aad baad u mahadsan tahay madrase ay ku sugnaayeen dad barakac yaalla islamarkaana ku taalay xidhada jabaaliya ee waqooyiga khidaaca khaza ayay ciidanka yuhuuda ka geysteen duqeyn aad u xoogan oo xagga cirka ah waxaana duqeyntaa ku shahiiday sida lagu soo waramayo toddoba ruux oo shacab ah halka ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen kuwo kaloo fara badan sidoo kale markas ay ku sugnaayeen dad barakacyalla oo isna ku yeela isla xerada jabaaliya duqeyn ay ciidanka yuhuuda ka geysteen waxaa ku shahiiday toban ruux oo shacab ah halka ay dhaawacmeen wax ka badan soddon ruux oo kale laba guroo ku yaala xaafadda sheekh ridwaan ee magaalada khaza duqanay ciidanka yuhuudda ku bartilmaamaysadeen waxaa ku shahiiday dadaado fara badan oo shacab ah halkay dhaawacyo kala duwan soo gaadheen tiro kale oo aadu fara badan duqimo kala caynna oo saacadii lasoo dhaafay ka dhacay qidaaca khaza waxaa lagu soo waramayaa inay ku shahiideen wax ka badan konton iyo toddoba ruux oo afartan iyo afar ka mid ay ku shahiideen waqooyiga qidaaca khaza halka ay jiraan tobannaan kaloo ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen milatariga suudan oo gacanta ku dhigay goobo muhiim ah oo ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka r s f wararkii naga soo gaaraya waddanka suudan ayaa sheegaya in guuldarro weyn dhabarka loo saariyey maleeshiyaadka loogu yeedha r s f ee imaaraadka carabta uu taageerayo milatariga suudan ayaana shalay dagaallo kula wareegay dhowr degmo ka tirsan gobolka aljaziira ee dhacduleedka magaalada caasimada ee khartuum ciidamada isgarabsanaya ayaa fallaagada kala wareegay degmada albadaana wararka ayaa intaa ku daraya in safka ciidamada xukuumadda uu ku biiray taliya sar oo ka tirsan kooxda r s f iyo boqolaal dagaaliyahana uu isag watay kana mid ahaa ciidamada kooxda r s f dadka ka faalowda arrimaha dagaalka suudan ayaa waxay sheegayaan in gobolka aljaziira uu gacanta u gali doono milatariga suudan maadaama taliyihii gobolka mas-uulka uga aha fallaagadu dowladdu ku biiray askar waddanka turkiya u dhashay ayaa ka qayb qaadanaya gumaadka dadka muslimiinta ee marinka khaza maalmihii lasoo dhaafay waxaa soo baxaya calooshoodu shaqaystayaal ka qayb qaadanaya xasuuqa lagu laynaya dadka shacabka ee ku nool magaalada khaza kuwaasoo garab istaag hagarla-aanna u muujinaya ciidamada saynada yuhuudda kumanaan ciidamo turkisha ayaa waxaa la shaaciyey inay ka qayb qaadanayaan gumaadka reer khaza waana arrin ay dad badan la yaabeen fajaciyaa makaagna ku riday dhammaan muslimiinta caalamka telefishinka aljaziira ee afka carabiga ku hadla ayaa baaritaan uu sameeyey ku ogaaday in toban kun oo askar oo turkiya ay ku sugan yihiin dhulka falastiin kuwaasoo yuhuudda kala qayb qaadanaya gumaadka muslimiinta isagoo soo xiganaya saxaafadda turkiga ayuu telefishinka sheegay in afar kun oo askari oo turkiya ay si toosa uga qayb qaadanayaan dagaalka khaza halka inta kalena loo kala qaybiyo jabhadaha kala duwan waxaa sidoo kale arrintan si aadda uga carooday muslimiinta ku dhaqan waddanka turkiga kooxaha mucaaradka iyaguna waxay arrintani ku sheegeen mid laga xumaado waxaana dowladda turkiga ee uu ordogan madax u yahay ugu baaqeen inay jinsiyadda kala laabato askarta turkiishka ah ee ka dagaalamaya marinka khaza baarlamaanka xukuumadda turkiga oo loogu baaqay inuu arrinkani soo farageliyo ayaa weli ka caga jiidaya inuu qaraar ka soo saaro kumanaanka qof ee turkiga ah ee saaynada ka barbar dagaalamaya madaxweynaha turkiga oo dhowr jeer dhaleeceen u jeediyey maamulka yuhuudda ayaa fadiixad la kulmay markii soo baxeen warbixinadan sugaya in kumanaan askari oo turkiya ay ka qayb qaadanayaan xasuuqa khaza ururka xisbullah ayaa soo riday diyaaradday leeyihiin ciidamada maamulka saaynada yuhuudda ururka shiicada ee isku magacaabay xisbullah islamarkaana dacmiinta iyo taageerada ka helaya dowladda iiraan ayaa waxay sheegtay in qaybo ka mid a dalka lubnaan ay ku soo riday diyaarad nooceedu yahay harmus sagaal boqol oo ay leeyihiin ciidamada saynada yuhuudda waxayna sidoo kale ururka shiicada xisbullah weeraro kala duwan ku qaadeen saldhigya iyo xarume ay ciidanka yuhuudda ku leeyihiin koonfurta lubnaan weeraradaas ayaana ciidanka yuhuudda lagu gaarsiiyey khasaare kala duwan dhinaca kale warbaahinta yuhuudda ayaa waxay sheegtay in ururka xisbullah ay soo tuureen in ka badan boqol iyo toddobaatan gantaal taasoo keentay inuu dabaadu xoogan ka kaco goobiyay ku dhaceen kooxaha dabdemiska ayaana waxay soo gaareen goobiyay gantalada ku dhaceen iyagoona ku howlan daminta dabkii halkaasi ka kacay maxbuus yahuudda ayaa ku dhintay waqooyiga marinka khaza shabakadda wararka aljaziira oo soo xiganaysa hogaamiyeyaal ka tirsan guutada cizudiin alqasaam ayaa waxay shaacisay in mid ka mid ah maxaabiista yahuudda ee ku sugan gacanta kooxda wax iska caabinta falastiiniyiinta uu ku geeriyooday waqooyiga qidaaca khaza kadib markii duruufo adag ay soo wajeen goobihii lagu dagaalamayay ee waqooyiga alqasaam maysan baahin magaca maxbuuska geeriyooday iyo goobta sida rasmiga loogu dilay maxbuuskani lixdii bishanaynu ku jirnay oktoobar ayay ciidamada saynada yuhuudda weerar ballaaran ku qaadeen xerada jabaaliya iyo guud ahaan waqooyiga marinka khaza halkaasu ay ka geysteen duqeymo indhalaan ah waxaana loo badinayaa in maxabuuskan uu ku dhintay duqeymaha saynad yuhuudda ee ka wada waqooyiga khaza marar badan ayayna kooxda muqaamadu shaaciyeen maxbuus ay gacanta ku hayeen oo ku dhintay duqeymaha ay geysanayaan diyaaradaha anduuliyaha leen ee maamulka saynada yuhuudda afhayeenka guutada ciisudiin alqasam abu cubayda oo dhowaan warbaahinta ka soo muuqday ayaa wuxuu sheegay in ra-iisul wasaaraha yuhuudda benyamin netanyahu uu ku adkaysanaya in maxaabiista lagu soo furan doono cadaadis milatari taasoo micnaheedu tahay in maxaabiistooda ay dib u heli doonaan iyagoona xashka lagu sido waxaana haatan gacanta kooxda muqaamada ku jira in ka badan boqol iyo toddoba maxbuus oo yuhuud ah kuwaasoo ka mid a dadkii lagu soo qafashay weerarkii duufaanulaksa waxaana ilaa iminka si rasmiya loo ogeyn inta maxaabiis ee nolosha baaqiga ku ah wararka caalamka dhegaystayaal caawa waa naga inta
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم وهجاج warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ayaa waraysi gaar ah la yeelatay abwaane cabdilwaaxid gamaadiid oo ka mid ah abwaanada soomaaliyeed ee aadka looga yaqaano geyiga ay soomaalidu degto abwaanka oo soo gaaray walaayaadka islaamiga ah kana soo tagay dhulka waqooyi galbeed ee soomaaliya oo uu horey u deganaa ayaan su-aal dhowr ah weydiinay kuwaasi oo u badnaa waxa uu salka ku hayo safarkiisa dhibaatooyinkii uu horey ula soo kulmay iyo dardaarankiisa ku socda dadka soomaaliyeed wariyahan cabdulaahi yaasiin jaamac ayaa la kulmay abwaanka oo su-aalahan soo socda weydiiyey asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaanu waraysa la yeelanaynaa abwaan cabdiwaaxid cali gamadiid waxa uu ka mid yahay abwaanada soomaaliyeed ee laga garanayo gudaha iyo dibadda abwaan cabdiwaaxid cali gamadiid asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
wacalaykum asalaam waraxmat ullaahi wabarakaatu marka hore kusoo dhawow idaacadda islaamiga alfurqaan waa dhowey cabdilaahu aad baan ugu faraxsana inaan kula kulano ku wareysano anna sidoo kale waxaad tahay abwaan soomaaliyeed waxaad ka soo jeedaa dhanka waqooyi ee soomaaliya hadda koonfurtaa joogtaa maxaad halkan ka soo doonta
walaal horta waxaan ahay nin soomaaliyadoo muslina nin dhulkiisii jooga ninaan cidna marti ugu ahayn nin baa laga sheegay nin aqalkiisa hor fadhiyo lama yidhaa goormaad geli markaa aqalkaygii ayaan hor fadhiyaa taasi waa taa waxa intaa ii dheer dee jihaad baanu imi cibaadada halkan ka socotaa iminka tusaaleahaan adigoo salaaddii aan tukan iyad muslimiin salaadda dhigtay baad heshay dunida meeshay doonana kaga noolaadaan kii ku xidhuun baa tee jamacaa la xidha cibaadada halkan ka socotay ayaan la xidhay sababtaasaananu imi waaya abwaan cabdiwaaxid gabayadaada horena dee waa ka muuqat in jihaadka aad jecesha haddana waxaa tiri jihaad baan koonfurta u imi goormaad qaadatay fikirka ah in aad jihaaddo oo aad jihaad u qalab qaaddo matimacaddaa odhan jiray anigoo sabiyo walba maxay siigaduun isku aso sita leebiyo qaanso iyo saacan maanta aan joogo gabaygu way gu sugnaaba ilaa yaradaydii fikirkani waxa weeyaan cibaadada jihaadku de waa cibaado laynagu leeyayo waan jeclaa waa run allah inagu sugo maantana waan dhex jooga marka goormeed qaadad goormeed maarata go-aanka qaadatay ama aad inaad jihaado ay kugu soo dhacdo dee waxaad aragtay gabayadaydii soo labaatan sannadood ku hiranoo jihaad kaga hadlaya maad arag iyo wixii la halmaala dee nin yar baan ahaa halkaasuun ka tusaale qaado ilan waad haysaa cabdilaahu nin sugaanta yaqaan baad tahay
maamulada soomaaliya ka jira ee dimuqraadiga ahi waxay yidhaahdaan qofkii jihaad soo hadal qaada ama waa jihaada yidhaahda qofka waa la marnahbaabi maxaad ka leedahay adigu
dee nin baa la yidhi hebel baa ku caayayey dee wuxuu yidhi awalba col baanu ahayn iyagaa sheegtay inay dimuqraadiyin yihiin dee annaguna islaamiyiin baanu nahay labadaasina dee laba kulmaya ma aha waa laba deradu dhex maranayso ay isugu jirto te waa sidaa
marka waxaad leedaha colaad baa ka dhexayso war wanaagsan walba ka sugmayn dee waa sidaa nimankani waxa weeye nimankii nebi maxamed yidhi wa innahu la majnuun wuu waalan yi waa nimankii nebi maxamed ka fakan waaye maana ammaan ka sugaya ammaan haddaan ka doono laakiin kuwaasu gaalada caadiga ahay ahaayeen wixii nabi maxamed aleyh salatu wasalaam uu ka faka waayey haa dee kuwaniba wixii abujahal wax ku xukumayay wax ku xukumayaan sidii abujahal u dhaqmayey ayay u dhaqmayaan wax u dhexeeyaana dee ma jiraan hadba waad og tahay dee maamul diintii nebi maxamed ka shaqaynaysaa dee ma jiro diintii nebi maxamed loo soo dhibay ee furqaane maamulladaa aad carab dhowday mid ay ka shaqaynaysa miyaad garanaysaa maxay ku diideen dee imaanla'aan bay ku diideen haddii ninka meel tii kululayd loo wado ilaahoo cayntiya dee mooyaane haddee ciddii dahanuunu qoranya inaguu diidi maynee laakiin dee iyagaa diiday iyagaa diiday oo imaan la-aan yaan shaxumaa u diiday waa sidaa dee waraysiga awalkiisaba waxaad ee ku bilowday dee anigu jihaad baan u imiday oo ma adan leexleexan nacam Ee, marka dad badan oo ku yaqaanay baa een, waxaa laga yaabaa inay ee, ku dhaliilayaan oo ay leeyihiin war ninkaaniihow nolol wanaagsan oo hargeysa ku heestay nin muxuu isaga joogi waay dee waanu waanu garna qasanaynaa uun soomaalidu waxay tidhaahdaa midho aanaad cunayno kuma qabtaan taa lidkeedana dee haddaad cuntay way ku qabanayaan soo maa waa la garna qasanayaayo marka la garna qasado dee ama anaa gar darraan ama iyagaa gar darraan haddaan weliba garta ku soo dhowaadoon sii yaro taabto Mhm.
cilmiga mantiqa la yidhaahda ama maangalka marka laga hadlaya waxaa la yidhaha ninku hadduu shay bilowgiisa kula qiray kula qiro ou dhammaadkiisa kula diida nin dhan maaho dooda layskagama lumiyo oo lalama doodaba ha lalama doodo ama qoftii maskaxdiisu ay bad dee bad qabta maaha iminka haddaan idhaahda inta iga soo horjeeda amase jihaadka dee dunida ka dhisaalan ee islaamiga duraysa haddaan idhaa war muslimiinta ma lagu soo duulay haa bay odhanayaan diintoodii ma lagu tuntay haa khayraadkoodii ma la qaatay haa iyaga dad ahaan iyo sharafkoodii ma lagu gafay haa markuu sidaa ay la qira waxaynu odhanaynaa ma iska celinnaa markaasuu muran keenaya deedna waxaan markaba anna liiska waxaan ku daraa dadka caqligoodu yahay waqiin shan iyo labaatan garaam waa dadka dadka caqliga yar baan markaba liiskooda ku daraa waad fahantay si fiican waa sidaa halkaase ilbiriqsi bay doodu kaga jabaysa waay waa sidaa waay soomaaliya gumaysi ayaa qaybsaday muddo fog mar dambe oo dhexe ayaa qaybo ka mid a la yidhi een, xorriyad baanu siinay marka dadka in badan oo ka mid a waxay yidhaahdaan dalku xor maahan gumaysigii ee niman asiga uun amarkiisi ku shaqaynaya oo maaragtay ku shaqaynaya dasaatiirtiisa ku shaqaynaya oo madabka nooga egbow ee ee noo dhiibay een, kuwa waxay yidhahdaan maya xorriyad baa jirta hadda waad ujeedaa oo ciidamo shisheeye ayaa meelo badan jooga maamullo kala duwan oo shisheeyo dhisaa dalka ka jira adigu aragti caynkee had qabtaa ma gumaysi baanu ku jirnaa mase xor baanu nahay labada diiwaan ee dadku kala qoran yihiin ee qolan leedahay xor baanu nahay qolan ay leedahay gumaysiyaan ku jirnaa keebaad buuxinaysaa
soomaaliya si guud gumaysi bay ku jirtaa waa si guud haa noo faahfaahi marka inta wilaayaadka islaamiga kitaabka ku maamulaan ayuunbaan gumaysi ku jirin loona yeedhinin intaas waa dowladaha fiidtooda leh kuwa ugu baawarka weyn bay ku jirtaa oo codka diidmada qayxaad codka diidmada qayaxan leh ayay ku jirtaa weliba inta kale fiidtoodooda way isku biirsadaan iyadoo fiidtoodeeda waa la gaar waad fahantay soo maa laakiin soomaaliya si guud sidii loo qabsaday dee waxa weeyaan kun iyo siddeed boqol iyo afar iyo siddeetankii ilaa maanta dee waa la haystaa diintii islaamka dee dee waxa weeyaan laguma xukumin dee marka waa waa waa waa taa marka waxaad leedahay ee, dalka waxaa xor uun ka ah inta xarakada shabaabulmujahidiin ka taliso Inta- Naca- saas baan fahma war.
nacam intaasaa diintii rabbi ka shaqaysa waxaana dee isweydiin leh dee maxaa lagu xorooba waa inaad diintaada iyo dadnimadaada iyo dalkaaga khayraadkaaga waa inaad u madax bannaantahay dee ninka intaba loo yeedhinayee dee la xor baanay dee xaguu ku riyooday dee toos baynu leenahay wuu hurdaya halka wata aa dee u hurdahaa Hay.
dee waynu soo tooso ummaddu diinteeda iyo dalkeeda iyo dadnimadeeda iyo dhaqaalaheeda midna bay u madax bannaantay toddoba kilal ama toban kilal ayaa laga dhigay oo etoobiya hoos taga maamul goboleedeedka wada haa maamul goboleedo niman siyaasiyiina oo dulliya oo dabadhilifana gaaladu way u dhiibatay waa dib markaa halkay xorriyaddu ka imanaysaa wax gacanta ugu jiraaba Mhm, ummadda soomaaliyeed mhm.
ma jiraan waa marka laga tago inta xarakada shabaab mujaahidiin ay ka talisay ee dee diinta lagu maamulo intii kale gumaysigay ku hoos jirtaa adiguna waa taqaanaa dee waddanka waad garanaysa
intii aad joogtay magaalada hargeysa waxaan xasuustaa in aad tirisay gabay ku saabsan weerar kenya lagu qaaday oo dhaqaalaheeda lagu baabi'iyey siyaasiyiin iyo dad badan oo kalena ee looga laayay iyo weerar faransiiska ka dhacay oo lagu difaacayey nabi moxamed caleyhi salaatu wasalaam oo faransiisku uu caydiisa bannaystay labadii gabay ee aad tirisay dartood waa tii lagu xiray hargeysa ma faransiiska iyo kenyatta ayaa ka taliya mase niman aad inum adeertihiin ood isku reertihiin baa ka tali oo maamul samaystay haddaanay ka talin maxaa laygu xidhay oo aanay faransiiska iyo ka talin kenya te haa hay iyagaanu xidhnaa haddaad sii faahfaahiso ma maamulka somalilan in lasoo hadlay inuu yidhahdeen ninkaa een, caqabad buu inagu yahay mase ayagaa isdiray oo kuwaani way u shaqeeyaanoo ayagaa iskood isugu diray hawsha
kabiya udaheed waa laysu tuuraa maxaad ka wadaa dee qurunka waa laysraaciyaaye haya waxba hay kala gurine iyagoo isku daaban Mhm.
ayay ayay ayay i xidheen dee ayay xidheen waaya xeerlintu maxay kugu eedeeyeen markii lagu geeyey ee xabsiga kolley qofka lasoo qabta waa la eedeeyaa oo waxaa la yidhaha dembigaa dembigaaba gashay
qaarkood waxay yidhaahdeen Mm.
dadka qur-aankaad ayaad ayaad la saaxiibta
oo dadka qur-aanka dhigta ama bartay baad saaxiib lata ilaahay baa iga markhaatiya inaanan beenka sheegayn waaya dadka qur-aanka ayaad la saaxiibta waxay doonayeen markay marsiin waayeen Mhm.
waxay yidhaaheen qaarkood dooddoodii waxay ku soo dhammaatay dadka qur-aanka ayaad la saaxiibta waxay doonayeen maxay ahay dee waxay doonayeen nimay meelo cadday meeli ka madoowe wixii iyaga ka soo horjeeday wadaadoo dhanee dee dab sitaa iyo dee ciddii lay aanaynayay ayay dee iga baadhayeen anna dee waxaan ku wada geesayl buu diriraa waad fahante maxaad ka wadaa waxaan ka wadaa ilaa ay dee soo sheengooday xilligeeda gaadha dee laysma wada keeno daahir yaa shamista waaya waad fahante waaya wixii dee gabayada ka muuqday ha ka muuqdeen Mhm.
laakiin wax kale ma adan qaran dee haa waad fahante waa sidaa Hay.
waa sidaa wixii kale miinkaa ka cuskat ah hay dee garna way ahayd waaya puntland iyo somalilanba waa ku xireen ee, waxa ay wax ku maamulaanna ma ahan ee, kitaabka iyo sunnada xeerar aadanahu gacantiisa ku qoray weliba shisheeye uu qoray ayay wax ku maamulaan maxaa kuugu yaab badnaa intii maxkamadaha aad joogtay amaba lagu geynayey amaba lagu soo eedeynayay waxyaabihii igu yaabka badnaa dee xilliyadii jeelasha ayay soo mareen nooga sheekay intaa dee ay silsiladda igu jiidayeen iyo katiinadda dee dasaatiirta baadilkay wax ku xukumayaan iyo qurunka ka buuxa waxa weeyaan dee dheg muggeed ayaan ka qaadanayey il muggeed baan ku eegayey askarahoodu siday u dhaqmayaan ayaan eegayey waxay soo maray sidaan kuu sheegay qaarkood uu yidhi dadka qur-aankaad la saaxiibtay waxaan in- indhahayga saaray oon hebel hebel u garanayaa ninka gaashaanta iyo dhowrka xidigood sitay ee nimanka wadaaddadaa ku yidhi ilaaha caabudi jirteen halkan kama taliyo waxaa ka mid ahaa ninka yidhi isna ka mid ahaa askarahooda nebi maxamed haddii naloo keeno waan silsiladaynlay waxaa ka mid ahaa jeelka hargeysa gudihiisa ninka jananka intuu kitaabka qur'aankaa sidaa u qabtay sidaa u muguujiyey maxaabiista hortooda ee yidhi kanaaba nawaalay oo dhul ku tuuray dhulku ku tuuray saddex boqol oo maxbuus baa taagnaa waayahay faransiiska maxaad ugu gabayday markuu yidhaahdeen maamulka somalilan maxaase ku jawaab
garbay ahayd baan ku yidhi inaan u gabiyaa nebi maxamed bay aflagaadeeyeen kitaabka qur-aankaana qaba gabay baad sheegaysaa in la laayo deedna maxay ku yidhahdeen dee markay hadalkii joojin waayeen baani gaalada yaa qareenu ah waaya dee cidna bay yidhaahdeen dee haddaa maxay isu keen keenay baan ku yidhi nafar shaataba lamaan hadale hay maxay yidhaahdeen marka dee halkaasay imaanla'aantoodii ku gudha inaga kaxeeyoo xidha bay yidhaahdeen ila iyaga wax kama go'aane raggii soo dirsaday baa yidhi halkaan noogu xidhaya waaya dadka soomaaliyeed ee xilligan jooga dhibaatooyin badan baa haysta gaar ahaan dhallinyarada qaar way tahriibayaan qaar maaragtay ciidamada shisheeye ayaa la yidhi ka barbar dagaalama qaar een, shaqo la-aan baa haysata maxay tahay farinta aad guud ahaan dadka soomaaliyeed xilligan u jeedinayso halkaad leedahay ha lagu irkado ama aad leedahay ha loo jihayso dhallinyariyo waayeelba ummadda soomaaliyeed ee muslimkaa waxaan leeyahay raggii hore wuxuu odhan jiray haddaad xoola doonaysa xamaraag joog haddaad xela doonaysana xamaraag joog haddaad xaraga doonaysana xamaraag joog taasoo looga jeedo aan uga golleeyay diinta waaya sharaf aakhiro iyo sharaf adduunba diintay ku jirtaa ummadda muslimka ee soomaaliyeed waxaan leeyahay diintiinna u kaca u dirira u halgama dabkii baxayaa dab lagu qabsadaaye waxaan u jeeda waa garanaysaan wabilaahi towfiiq waxaad u jeedda noo sheeg waxaan u jeedaa u jihaada diinta aynu diinteenna iyo dalkeenna iyo dadkeennaba xor u ahaano ninka soo sahmiyaahi dee dadkiisa markuu ku noqdo been uma sheego hadday meeshu ay tagaad leedahay xoolaha cunto u leedahay waa u sheegaa haddii ay abaari ka jirto ama dhibaata ka jirtana waa sheega wuxuu yidhaahdaa war waa nagaadiya u guurimayna meeshaa maarta waxba kama jiraan adigu hadda marka waxaa timiday dhulkii shareecada islaamka lagu xukumayey maxaa yidi diilale ama maaragtay dadku ay kusoo hira karaan oo aad halkan ku arag dee nololiya geeri bay isu yihiin maxaa nololii geeri isu ah waxaa nololiya geeri isu ah meesha kitaabku ka shaqaynaya meeshaanu ka shaqaynayn meesha kitaabku ka shaqaynayo wanaag oo dhan baa yaalla meeshaanu ka shaqaynayna xumaan oo dhan baa taalla halkan waxaad ku faraxda mooye wax dhegideydaye ku arki mayse maxaa ka mid a waxyaabaad ku farxdad ku arag waxaa ka mid a ilaahay diintiisi baa loo jihaadayaa oo waxaa laga yaabaa afar iyo labaatanka saacado rag dab iyo saanadle oo diinta awgeed u taagan oo u tuutaysan inay indhahaagu qabtaan waxaa ka mid a dee kitaabkii oo maxakamadii ka shaqaynaya oo isagii lagu kala baxayo waxaa ka mid a xijaabka oo ay dumarkii ka siman yihiin oo ishaadaasi haweenay qaawan oo bilaa sharabaada aanay qabanayn waad fahamtay sow maa adduunye ahaan iyagoo u nastay oo wixii ay haysteen adduunkooda tabcaday oo beerahooda fashay oo adduunye ahaanna looga hadhay waxbaa isugu qoofalan rabbi haw siyaadiyo alla kama kala tuuree waxbaa isugu qoofalan waxaan leeyahay cidday maqlaysana halkanaa lagu nimcaystee soo raaca marka adiga taladaadu waxa weeye in soomaaliya oo idil sidaan laga dhigo oo ku dhaqanka shareecada islaamka la gaarsiiyo nacam war kale melihi taasaan leeyahay oon ku celcelinayaa oon la taagnay meeshii intaan qurbaxayo waa sidaa dadka qaar waxay leeyihiin dee abwaanku hargeysoo deganaa masaajiduu isaga cibaadaysan jiray cidna kama hor istaagi jirin miyay ku filaaweys oo maaragtay intaas ay deeqi weys nabadgelyo uu ku cibaadaysan miyo hargeysa ka waayay
walaal yuhuudda dhexdeeda iyo maraykankaba waa lagu tukadaa gaaladu laba wadaadoo laba xaafidul qur'aana ayay midna xarunuu qur-aanka ku dhiga ka siiyeen ameerika midna ay kula dagaalamayaan soomaaliya ninka aqoongaabkiina garan maayo labadaa waxaa u dhexeeya nin diintii buu qayb ka tanaasulay nin diintii ayuu qayb ka tanaasulay ninna wuxuu yidhi xaraf ka tanaasuli maayo anugu waxaan ka mid ahay ilaahay fadligii ku aaminsan inaan xaraf laga tanaasulin ninkii sor taagana halkaa sujuudda in hobiyo lagaga dhufto halkaa taasaan uga imi argeysa diintoo la kala dhantaalayo haa inay diintu wada shaqayso ayaan doonaya maamulka meesha ka jira ma u sheegtano ma tiraahdan dimuqraadiyadda iska daayo oo ilaahay ka cabsado shareecada islaamka wax ku maamulo muslimiin baad sheeganaysaane
nimankaa warkoodu waa cadye waa niman dimuqraadiyiina saynu hore u soo sheegnay waa niman warkoodu cadye ninkuna hadduu warkiisa caddaysto dee meel loogu hagaagu leeyahy waayahay dad sugaan leeya oo waxaa jira xilliga hore ee gumaysiga cadaajooga iyo haddeerba suugaan ku ammaanaya shisheeyaha sida ingiriiskii iyo talyaaniga xilli hore joogay maantoo ciidamo shisheeyo ay muqdisho joogaan xabashida ama etoobiyaanka kuwa ammaanaya oo suugaan ku ammaanaya oo jiilka soomaaliyeed u tabinaya suugaan shisheeyeysan maxaad ka leedaha taa
waxaan ka leeyahay dee taariikh baa qurmaysooo ninna baalka gubtuu gelaya dee ninna baalka guntuu gelaya ugub maaha dee nin suugaantiisa ku taageeray gaalada soo duulayaasha ah waxaa ka mid a sidii dee kii xumaaya lahaa sidii naag dheli weydayoo dhowaan eebba waxsiiyey oo dhabta wiil cad ku haysa dhaladkii ingiriiso waannu kuu dhagabeelle xaggeenkaa dhunkada kii lahaa taas kun sagaal boqol iyo afartamaadkii haa ayaa ka mid ah maantana dee dadka xun ee halkaa ka haaneedaya dee way joogaan qaar baa xabashida ammaanaya qaar baa amisoomta u riwaayadaynaya oo halkaa waxaa weeyaan bardaadiqoodkooda ka shubaya iyo buraanburka waxaa weeye dee gaalada noocyadeeda kala duwan qaar baa u heesaya siyaasiyiinta soomaalida waa niman ku daaban shisheeyaha oo dimuqraadiyad wada shareecada islaamka in laysku xukumana aan ogolayn yaa ayaga iyo shacabka isku midiideeyey amaba yaa isku sidkay haddaan si kale u dhahan maxay tahay dunta isku xoraysa
waxaa isku keensadkay gaalo raggan gaala ku soo waxaa weeyaan tacabtay manhajkooda ay ka soo baxeen taxaaliintooday soo qaateen waa rag ay soo xusheen oo nin nin madaxa looga taabtay innagana dadkeennana waxay kaga faa'iidaystaan qabyaalad waataan hore u tilmaamaya awrkii dhaliya xun geela waa laga dhufaanaa ama dhoobad iyo siiladaad gacanta dhibta ha yeeshee basaas kula dhashaan cidina dhaadayn jiinka saarani waa ingiriis ama maraykan ninkiina waa nin soomaaliya oo reer hebela oo motor sheesa mator shayaa saaran reerkooduna waa gadoodaya haddii dheg iyo dhaban lagu dhufto waana ninkaa gaalada ku daaban waxaana innaga inaga wanaagsanaa muslimiintu xilligii tataarka markay la dagaalameen qaanuunkoodii yaasiqa iyo gaaladii wadatay jinkiis khaan iyo hoolaakii raggiisii iyo dabadhilifkii soo raacay saddexdaba xabadda waa laysu mariyey sidaasay muslimiintu kaga guulaysteen oo dabadhilfiyada waa la laaha haa maanta waxaa dhacday xagga wadaaddaday ka ciirsantay fatwada inaga jilicsan waxaa la yidhi dimuqraadiyadda iyo binal koodhku waa gaalnimo ninka wadaana waa muslim caqli ahaan xataa caqli ahaan dad dhan maaha dadka sidaa odhanaya qofkani gabaldhiciya waa beri gaalnimo ku shaqeeyaa waana muslim qur-aanka waxaad ku aragtay uffin lakum uffin lakum walimaa tacbuduuna min duuni illaah dadka xumaanta wadaa laga hor ayaa ayaa ayaa laga hor baraa'a qaataa falama ictazalahum wamaa yacbuduuna min duuni illaahi wahabnaa lahu isxaaqa wa yacquub falama ictazalahum baa layidhi hum gaala qurunleydiba ayaa la horraysiiyey inna buraa'aa'u minkum iyagii baa la horraysiiyey sidaasaynu isugu xidhnaanayna silsiladaa isku keen xidhay markaa waa nimankaa ay ku tabceen marka ilaa silsiladaa la jebiyo waa waa layska lulanaya qaabkeen u jebina qaabkeen loo jebinaya dee waxa weeyaan dadka in wacyigooda la kobciyo waxa weeye in la dagaal geliyo in nimankaa lala jihaado in xabad laga dibiriyo tab iyo xeela sir iyo caadba waa sidaa badanaa waxaa lagu arkaa adoo dhaliilaya siyaasiyiinta iyo xeerarka ay wax ku xukumaan adigu ma akhrisay xeerarka maamulada soomaaliya ka jira maxayse ahaayeen qodobada ugu khatarta badan ee aad ku aragta haddaad akhriso waad mahadsantay walaal waan akhriyey qaarkood qaar baan daraf ilaa daraf aan dhammeeyey waxyaabaha igu layaabka badnaa een ku arkay qodobka koowaad ee dastuurka waa waxay u yaqaanaan baaqa jamhuuriyadda federaalka soomaaliya bay yidhaahdaan wuxuu odhanayaa qodobkaa iyo fiqradihiisa ilaahay kasakow awoodda oo dhan waxaa le shacabka waxa isweydiin leh ilaahay kasakow yidhi laakiin awoodda oo dhan waxaa le shacabka shacabku awoodda ma dameeraha iyo fardaha isku haysteen cid baa meesha laga saarayaa ciddaasi waa ayo waa ilaahay way ku caddaatay soo maaha waxa kuu caddaynaya qodobka lix iyo afartanaad oo ciwaan looga dhigay awoodda shacabka wuxuu odhanayaa isxukunku wuxuu ka awoodda isxukun wuxuu ka bilaabmaa isxukunku shacabka kuna dhammaada waxay maldahayaan oy dadka kasmada gaaban ama dadkaan af soomaali dhaadhiga ahayn u sogordohayaanee u sarbeebayaan ilaahay awood maamul ma leh dunidana kama taliyo mana talin karo awood maamul ma leh waa ilaaha cay weeye halkii ugu dambaysay ilaahay baa la caayaya waayo ninka lagu yidhaahdo naagtaadaa kuu talisa ama gurigaaga kama telisid ama aabbahaa geedka ma tago oo talada ragga waxba kuma leh muxuu dareemayaa sooflagaadaha khatara maaha si toosa bay ilaahay ugu caayayaan waxaa igu yaab badnaa sida ay u raad gataan dadku inta badani ma yaqaaniin qodobada labaad iyo saddexaad oo kale waxay odhanayaan waxaanu nahay dowlad islaama oo diinta kitaabka iyo sunnaha u noqota qodobkaa aan soo sheegay wuu burinayaa qodobada hadalkaa burinaya waxaa ka mid a qodobka koob iyo tobnaad sinaanta muwaadiniinta waxay u yaqaaniin waxay odhanayaan muwaadiniinta oo dhan iyagoon loo kala eegayn lab iyo dhadig xirfad afguri diin xaalad bulsho waxaasay tahayeen xuquuqda way u sameeyeen sharciga hortiisa waad fahanta gaal iyo muslim baa xuquuqda u siman iyagu saasay diintooda ku yidhaahdeen waad fahanta oo xeerkooda ah xeerkooda ilaahayna wuxuu leeyay subxaana wa tacaala afanajcalu lmuslimiina kalmujrimiin maa lakum kayfa taxkumuun diinta nebi maxamed oo dhanna waxa weeyaan wuu ka hor imanaya waxaa ka mid ah ooy qodobada ay ku raadgadanayaan diinta islaamka diinaan ahayn laguma faafin karay leeyihiin dalka qodobkaa koob iyo tobnaad isagaa gaalabeerida qodobka soddonaad ay kaga hadlayaan waxbarashada faqraddiisa siddeedaad waxay odhanayaan waxaa qasaba in dugsiyada dawliga iyo kuwa gaarka loo leeya labadaba diinta la baro laakiin qasab kuma aha iskuullada ay leeyihiin dadka aan muslimka ahayn dadka iskuullada leh ee aan muslimka ahayn ee soomaaliya dhex degan waayo waa gaalabeerid qodobada sheegashadooda burinaya waxaa ka mid a qodobka toddobiyo tobnaad waxay xorriyadda u yaqaaniin qodobkaa faqradihiisa mid ka mid ah faqraddiisa koowaad baabay ahayd waxay ku odhanayaan qof kastaa xor buu iyo inuu diintiisa haysto magaalnimo ka weyn oo la faafin lahaa baa jirta qof kastaa inuu diintiisa haysto xor buu iyo odhanayaan qodobka lixiyo soddonaad wuxuu sheegayaa in ay gaalada iska kaashadaan waxa weeye inay gaalada cudud u yihiin oy dadka muslimiintaa u dhiibaan ama u qaqabtaan waxaanay odhanayaan way sucelin maxaabiiseed ayay ku hadoodilayaan waxaanay odhanayaan qaanuunka caalamiga ah ayaa nagu waajibiyey macnii waa taataabasho wax gaalnimo oo bahalkaa ka dhimani qodobkiisa afraadoo kale sarraynta dastuurka wax la yidhaa qodobbada sheegashadooda beeninayuu ku jiraa waxay garanayaan in sharciyo badan soomaaliya lagu maamulo sharciga u sarreeyana waxay ku leeyihin waa dastuurka isagay dawladdu u hoggaansamaysaa isagaa go'aanada siyaasadeed hagaya diintuna waxay ku jirtaa kuwayaabaa laga sarreeyo halkaasay gelsha halkaasay gesheen marka nimankaa wuxuu anaa qaybsan warkooda waa gaalo gaala qurun leeya weeye waaya maamulka somalilan etoobiya waxa uu siiyey eh, qayb ka mid a badda soomaaliya oo weliba eh, dekadu ay ku jirto arrintaas sidee baad u aragtaa adigu mase yihin wax u cuntamo ummadda soomaaliyeed gaar ahaana reer waqooyiga maxay sataa talada aad u jeedinayso dadka ee soomaaliyeed wax suugaanaysa ma ka tiriso waa adigii gabi jire walaalo waxaynoo cuntamo iyo waxaynu maqli karro oo dhagaa ummadda soomaaliyeed ee muslimka iyo muslimiinta kaleba ay maqli karaan maaha waxa weeye siin keliya xabashi siin keliyaba maaha muslimiinta halkaa laga dhabar jebinayaa biyaha badda cas muslimiinta bariga dhexe iyo muslimiinta bariga afrika inaanay isu tallaabin halkaa in laga kala gooyo in yuhuudda geeska afrika ee etoobiya ay halkaa degto halkaa waxaa weeye yuhuudda laga ilaaliyo arrin dheer weeye ninkaa lalahaa waxbuu somalilan haystaa kaasina dee waabuu qiranaya oo wuxuu lahaa mar hadday leeyihiin maarinis ciidamo maarinisa hadday leeyihiin oo etoobiya ciidamo badeed leedahay ha etoobiya ciidamo badeed leedahay annaga ciidamada baddooda maxaa naga galay mar hadday ciidamo badeed leeday waxa weeye dhul baanu siinay ay degaan
iyo bad iyo bad ciidamada ku shaqaysa haa iyo meel muslimiinta lagaga soo duulo saddexda reer ee halkaa ugu xiga waa isaaq iyo samaroon iyo ciise waxaan leeyahay inantiinna guurkeedu wuxuu ku xidhan yahay waxaa baddaa ka yeeshaan inta rag isku soo gaadhayo gabayna wuu jiraa aan ninkaa kula hadlay
oo arrinta badda aad kaga hadlaysa Ah.
le- badda la dhiibaad kaga hadlaysa aa gabagaa magaciis gabaygaa madalooti baa la yidhaa madalooti maxaa laga wadaa madalooti waxaa laga wadaa ninka xaalwaaga ah ee if iyo aakhiro toona aan madax uga daabnayn ayaa la yidhahdaa madalooti waaya marka madalootigaas ma madaxweynaha somalilan baad ka wadaa haa ninka waxaa falay ayaan ka wadaa waaya gabagaa madalooti ayaanu jecelnahay insha allah inaanu waraysiga kusoo gabagabayno noo mari
haddii aan murtidu waa hibe lagu mihibsiinin sida badaha mool kale haddaan lagugu maanshaynin midhka aad tidhaahdaba haddaan lala muraaqoonin meeshii la joogaba haddaan lagaga maahmaahin inaad hadal maqaafa ashubtaa waa macno la'aane haddaad meesi wada godiriya mudhaya doonayso magaan dacawa waa laga hiraa sidigta maandeeqe inaan geelu may dhaamin baa looga maarsadaye in mas-uulka diin lagu xushaa taa kasi mudane adigoon macnaa gololada meel kale u leexin murtida inaad fahanta waa lagama maarmaane kuwa madaxda lagu sheegayaa maanta waa halise midi daabka cadow haystooo miridhay weeyaane murtadan wuxuu gaalku rabo maya ka keenaynin oo melyan jeerka sii liitabaa mooda lahayaae haddii muuqa oo keliya iyo midabka loo raaco maarta waxay noqon lahayd dahabka maadhkaaye inkastoo hugii madaxda iyo shaalka lagu miiso oo maqadin baatiya ammaan lagu mashaysiiyo madaloti taladiisu way wada maroortaaye waxaan madaxu keenaynin baa laga malaystaaye odaygii madhnaa wuxuuna yidhi waan mashiiqsadaye nimankaan manaayaa lahayn meesha iyo aadan marsaan xabashi ugu deeqay buu madar la taagnaaye inuu aqal nin kala moosay iyo dirasho mooyaane magacii ba'wa waxaan ninnimoo meel ka soo gelin mahmaa halkaa daaran baan idin mihibsiine macna maleexini yaa ninkii siday ka maarmaaye afkuu muuse koru taagayaya malihi benowye abay baa u maamulay sidii marantidiisii waxba yaanan maytoo riyaynaan macno lahayne miladiyo dhulkaagiyo ninkii maxasta ku dhaafaa inaad ugu mareegaysa waa lagama maarmaane nin midiidinaa yeeli kara meherada qaare manfac loome xeebtiyo dhadhamo aan milgalahayne basaas baa miliilica waxay midha daba taale wixii magaca kaa dilaya waa laga mastuurtaaye ninkii hadalku marayow sidaa muuse ha u dhimanin
aad baad u mahadsan tahay kaasi waa cabdiwaaxid cali gamadiib oo ka mida abwaanada soomaaliyeed waxa uu warramayay idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan intaa ayaan ku soo gebagabaynaynaa waraysiga aanu abwaanka la yeelanayno abwaan waxaanu ku leenahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم barnaamijka dhow xawaraysiida qaybihiisa dambe ayaan dhegaystayaal kusii siqaynaa markan waxaad ku soo dhowaataan xubinta caafimaadka caawa waa xalqada lixdan iyo toddobaad xubintan ayaa waxaa alaaba inoo soo jeediya doctor qorax أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا doctor su-aashani waxa ay ku saabsan tahay xanuun halis ah oo u muuqda inuu bulshada ku soo badanayo waa xanuunka hebatitis ama caabuqa ku dhaca beerka haddaba noo faahfaahi waxa uu yahay xanuunkan waxa keena iyo sida loo kala qaado بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده Uh, hepatitis inflammation of the liver tissue eh, waa caabuq ku dhaca nudayaasha ama seelasha beerka Eh, hepatitis soomaalida waxay u yaqaanaan cagaarshow cagaarshowgana haddee waa kelimad ka imaada qofka indhihiisa markii la arko marka haddii indhaha noqdaan jaalle ama cagaar noqdaan macnaheedu ma aha qofka inuu ka jiran yahay beerka marka hebel cagaarshoow buu qabaa macnada waxa waaye waa calaamad ka imaan karta beerka iyo meelaan beerka ahaynba tusaale ahaan haddii qofka uu daawooyin qaar cuno indhaha cagaaray noqonayaan macnaheedana maa inuu ka jiriyaa beerka ama cagaarshowga uu qabo waxaa kaloo dhici karto malaariyada kale hemolysis kale markay dhacdo ama ay dhiigga burburiso maado ku jirta ajdalayona bilirubin maadaas kalarkay leedahay waa jaalle jaallahan wuxuu kasoo muuqan doonaa hadhow sclera of the eye kadibna indhihi markaan ku aragno waxaan leenahay hebel cagaarshow buu qaba marka soomaali cagaarshow waxaan leenahay waa calaamad maha cudur waa calaamad ka imaan karta beerka waa calaamad ka imaan karta dhiigga waa calaamad ka imaan karto meel kale marka cagaarshow haddii la dhaho macnidu waxa waa calaamad emaha cudur anaga maanta waxaan ka hadlaya waxay tahay waa hepatitis waa caabuqa ku dhaca beerka hepatitis waxaa loo qeybshaa mid acute ah ama muddo yar jirka ku jiro iyo mid chronic oo muddo lix bilood ka badan ah acute waa wixii ka yar lix bilood chronicna waa wixii ka badan lix bilood waxyaalaha sababa inuu qofka caabuqa uga dhaca beerka waxaa kamid ah viral hepatitis oo u kala baxa a b c d e haddii ayaga aan faahfaahiyo eeda badanaa ilmuhu ku dhacaa waana fecal oral transmission badanaana waa self solving waaye oo macnaheeda waxa waaye jirkaa ka adagba inuu ka saaro wax daawo aan u baahno b c d e kuwa ayaga waxay u baahan yihiin daaweyn waana kuwa dadka ay la jiradaan waxaa kaloo keena parasite hepatitis sida malaariyadoo kaleeto tripanosoma cruzi leishmania cuduradaas ayagana way keenaan waxaa kaloo keena bacterial hepatitis waxaa kaloo jirta alcoholic hepatitis dadka khamriga aada u caba ayagana cabuq waa ka dhaca beerka toxic drug induced hepatitis daawooyin waxaa jira ku caanbaxay beerka inay baabi'iyaan tusaale ahaan barastamolka daan isticmaaloo kale haddii la dhaafiyo garaamka loogu talagalay ama dooska loogu talagalay waa daawooyinka baabi'iyo kamid yahay beerka nancoholic fatty liver disease waxaa kaloo jira cudurro aan ahayn khamriga oo ku imaanay baruur ahaan ama xayar ahaan dhibaato u keenayso waxaa jiroo kale autoimmune oo ah difaaca jirkaaga inuu kaa weeraro beerkaaga waxaa ugu dambeeya fungol hepatitis oo loo yaqaana aflotoxines bakaarta bakaaraha oo kale masagada ku jirta ama galeeda ku jirta oo kale kuleelka iyo huurka uu ka dhashaa marka dadka laga helana badanaa waa dadka bakaaraha cuntada ka cuna intaas waa inta waa waxyaalaha sababa calaamadaha lagu arki karo waxaa kamid a qofka inuu qabo beerka ka jiran yahay oo kaleeto waxaa kamid a cagaarshowga hadda sheegaysa calaamad ah lalabo imatag tabar daro miisaanka oo dhuma boga oo xanuuna beerka oo weynaada beeryarada oo weynaato iyo uurku jirto soo weynaato oo biyi soo galaan cudurkan waxaa lagu baaraa ama go-aamo looga gaari karaa waxay tahay kombyuutarka altrasonka ah iyo in la baaro shaqada beerka c t scan biobs haddii laga shakeeyo inay wax kansar yihiin waxaa jirta cudurkan haddii aan la daaweynin oo muddo uu sii jiro complications ama dhibaatooyin waxaa jirta qofka uu dib ugu keeni doono waxaa kamid oo karta cancer inuu isku bedelo liver cirrhosis oo kaleeto beerka inuu adkaado shrinkage uu noqdo oo yaraado kadibna shaqo gudo ama haddii la dhaho liver failure uu noqon karaa wuxuu kaloo keeni karaa asites waxaa loo yaqaano qofka inuu caloosha biyo kasoo galaan beerka jirta uurku jirta ay biyo kasoo galaan hadhowna qofkii ula noolaado biyo meeris iyo dhibaato cudurkan qaabka uu ku faafo waa noocyaha soo socda number kow galmada waa lagu kala qaadaa meeshan maadaama cudurkan uu yahay cudurmada galmada ku faafo waxaa muhiim ah dadka lamaanaha ah inay isbaaraan beerkan iska baaraan ogaadaan inay cudurkan jiri in kale waxaa kaloo meeshan muhiim ah qof isku og cudurka inuu qabo inuu lamaanaha kale u qarin su go-aan uga gaaro noloshiisa inuu u qaryo ma aha waxaa kaloo muhiima meeshan oo inaan ka sheegnay ay tahay cudurkan maadaama uu galmada ku faafo guurka ka hor in lasbaaro waxaa kaloo cudurka ku gudbaa blood transfusion dhiigga laisku shubaayo marka meesha waxaa la dhihi karaa xarun kasta oo dhiig shubayso waa inay screenka adkayso qalab saxna la keeno laguna baaraa dhiigga asaga ah wuxuu kaloo ku faafaa sharing needles cirbadaha dadka daraagada isticmaala dadka isdura daawada hadda liyo tramadol oo soomaaliya hadda faraba-an ku haysa dadka dhahay iisoo reeb anigana intaan isku duro dadka ayaga ayagana isku gudbin karaan cudurka marka ka hortagiisa waxaa kamid ah in la istilaalo talaal buu leeyahay waxaa kaloo kamid ah xarumaha dhiigga lagu shuba in la adkeeyo screenka ama baaridda la adkeeyo waxaa kaloo fiican waxyaalaha laisku duro dhan in si fiican loo aaso la duugo waxaa kaloo fiican in la duugo human wastes waxyaalaha dhacaan ka mid bilaadan ka imaada in la asturo oo la gubo ah fiican intaas waa ka hortagii ugu dambeyn maadaama bukaankan uu ogyahay inuu cudurkan qabo waxaa fiican check up inuu isku sameeyo lix bilood kasta si uu ogaado darajada uu marayo mar walba ma darajadii hore ama kasii daray marka waxaa fiican inuu qofka lix bilood kasta uu isbaaro check up uu isku sameeyo si uu ogaado maraaxiisha ama heerka uu marayo marka cudurkiisa isbitaalkan dee waxa waaye koleyto waxaa loo sameeyey waa inuu qofka un xaalkiisa uu kula tacaalo iyo noloshiisa umahadsantihin وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا ايجابيا
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم وهجاج معهد كفالوda arrimaha milatariga iyo amniga oo fadhigiisu yahay dalka maraykanka ayaa qiimeyn uu sameeyey wuxuu ku sheegay in mandiqada geeska afrika ay ka qarxi karaan loolano aada u adag warbixin ku saabsan waxaa inoo haya maxamed sheekh cali qiimeyn uu sameeyey markiiska stratfor ee laga leeyahay dalka maraykanka kana faalooda arrimaha amniga iyo militariga ayaa lagu sheegay in mandiqada geeska afrika ay qarka u saaran tahay loolan militari warbixinta macadka ayaa looga digay in ciidamada masar ee imaanaya soomaaliya ay dhalin karaan inuu xoogeysto khilaafka u dhexeeya dowladda federaalk iyo itoobiya taas oo keeni karta in soomaaliya ay martigeliso dagaal toos ah oo dhex maray itoobiya iyo masar arrinkaas oo uu macad ku sheegay inay ka faa'iidaysan karto xarakada mujaahidiinta al-shabaab kulankii bishan oktoobar tobankeedii ka dhacay magaalada asmara ee dalka eritreya heshiiska iskaashiga amniga iyo dhaqaalahana ku gaareen dhinacyada halkaas isugu tagay ayuu macadka stratfor ku tilmaamay inay tahay mid muujinaysa inuu sii darnaanayo khilaafka itoobiya iyo dowladda federaalka waxaa sii dheer in dowladda masar ay ku dhawaaqdeen ugu yaraan shan kun oo askari u qayb qaadanayso duulaanka ciidamada shisheeye ee soomaaliya kaasoo sanadka cusub ee laba kun shan iyo labaatanka loo bedeli doono magaca qaabka shaqadiisana la yareyn doono wixii ka dambeeyay is-afgaradkii dhex maray itoobiya iyo maamulka la baxay somalilan waxaa sii xoogeystay khilaafka abiy axmed iyo xasan sheekh maxamuud dowladda federaalk ayaana ku goondisay in ciidamada itoobiya ay ka saari doonto soomaaliya arrinkaas ayuuna sheegay macadka stratfor in aanay weli ku guulaysan villa soomaaliya go-aanka masar ee ah inay ka mid noqoto duulaanka soomaaliya lagu soo qaaday ciidamo dheeraad ah oo aan ahayn kuwa afrikaanta keento muqdisho ayay warqadda qiimeen taahee uu soo saaray stratfor ku sheegay inaanu la xidhiidhin is-afgaradka abiy axmed iyo muuse biixi balse ay ka tarjumayso cabsida ay masar ka qabto biyo xireenka etoobiya ka dhistay webiga niil iskaashiga amniga ee curdunka ah ee dhex maray dowladda federaalk iyo masar ayuu macadka stratfor ku sheegay inuu imaanayo xilli dowladda federaalka aanay gacan ku haynin maamul goboleedyada dalka ka jira kuwaasoo go-aankooda u madax bannaan tallaabada ay doonaanna qaadi karaan maamulada jubbaland iyo koonfur galbeed ayuu macad ku sheegay inay kasoo horjeedaan in ciidamada etoobiya ay ka baxaan soomaaliya taasina waxay villa soomaaliya ku cuslayn doontaa inay go-aan iskeeda ah ka qaadato ciidamada etoobiya ee dalka jooga ciidamada masar usoo diraysa soomaaliya ayuu sheegay stratfor in loo arkayo kuwa xoojinaya awoodda dowladda federaalka taasina waxay keenaysaa in maamul goboleedyadu ay codadsadaan ciidamada masar doorbidaanna kuwa itoobiyaanka haddii ciidamada etoobiya sii joogaan soomaaliya kuwa masaaridana yimaadaan arrinta la xiriirtay is-afgaradka muuse biixi abiy axmedna uu sii jiro waxaa suuragal ah in soomaaliya ay martigeliso dagaal wakaaladeed dhexmara masar iyo etoobiya oo ah laba dowladood oo isdiidan khilaaf adagna u dhexeeyo xitaa haddii dowladda federaalka ku adkaysato in ciidamada etoobiya ka baxaan soomaaliya wuxuu stratfor ku doodayaa inaanay jirin cid etoobiya ay ka hor istaagi kartaa fargelinta soomaaliya ciidamada masar oo ku doodaya ilaalinta madax banaanida dalkan ayaana laga yaabaa inay dagaal la galaan ciidanka etoobiya taasoo ka dhigan in soomaaliya uu martigeliyo loolan militari oo ballaaran qiimeynta uu sameeyey macadka stratfor ee laga leeyahay dalka maraykanka kana faalooda arrimaha caskariga iyo amniga ayaa imaanaya iyadoo weli aan xal laga gaarin khilaafka u dhexeeya dowladda federaalk iyo etoobiya villa soomaaliya ayaana laba bilood kadib laga dhursugayaa bal inay ficli u bedeli karto goondiskii ahaa inay soomaaliya ka saarayso ciidamada etoobiya فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيدا waa hagaag dhegaystayaal intaas ayaan caawa kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka dhuuxa waraysyada kan mid la mid ah inta aan dib ugu kulmi doonno assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي